madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka inay adkeeyaan midnimada dalka dowladdana gacan laga siiyo sidii dalka loo samato bixin lahaa madaxweynaha oo ka hadlaya furitaanka goob waxbarasho ku taala muqdisho ayaa si gaara u taabtay xaaladaha ka taagan somalilan gobolada jubbooyinka iyo arrimo kale wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ee warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta xarigga ka jarayey xarun waxbarasho oo loogu talagalay caruurta agoonta ah taas oo ay magaalada muqdisho ka hirgelisay dowladda turkiga ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay kana hadlaysay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo halka ay xilligan marayso madaxweynaha ayaa ugu horreyn baaq kooban u jeediyey maamulka somalilan iyo guud ahaan dadka ku dhaqan gobollada waqooyi waxaana uu xusay in la gaaray wakhtigii caadifadda iyo dhibaatooyinkii horey u dhacay dib looga soo noqon lahaa islamarkaana loo gaari lahaa midnimo waxaana uu intaasi ku daray in siyaasadda dowladdu ay qeexayso inay muqadas tahay midnimada ummadda soomaaliyeed walaalaha soomaaliyeed ee guud ahaan ku nool gobollada waqooyi waxaan leenahay waxaa la gaaray waayihii iyo waktigii caatifadii iyo maxaanku idhahdaa dhibaatadii iyo wixii dhacay aan ka soo noqon lahayn oo aan usoo noqon lahayn dalkeenna inuu mid noqdo oo midoobo dowladda soomaaliyana siyaasaddeeda waxay tahay soomaaliya oo mid ah iyo soomaaliya oo degan labadaas in la helaa soomaaliya oo mid ah dowladdu dadaal badanay u gashay wax kasta oo suurto gelinaya inaan midnimadaas gaarnana dowladda soomaaliya inay samaysay diyaar u tahay haddii ay tahay inaan meel kasta u safarno iyo haddii ay tahay qof kastoo soomaaliya mustawo kasta ha jooga inaan la hadalnaa diyaar ayaan u nahay inaan la hadalno oon raalli garayno oo midnimadii dalku dib isugu soo celinno soomaaliya oo mid ana aan helno taasina qiimi aan ku bedelanayna ma jiro laakiin waa mustaqbalka iyo aayaha dalkeenna dunida maanta isu tegaysa ee isku imaanaysa ee qaarada ay isku tegayaan soomaaliya dhowr gobol usii kala qaybqaybsamaysahay khiyaar noo furan ma aha maanta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale markii ugu horreysay soo hadal qaaday arrimaha jubbooyinka gaar ahaan xaaladaha jira ee iminka ka aloosan magaalada kismaayo isagoo qiray inay soo ifbaxeen waxyaabo badan ay horey uga digayeen waxaana uu tilmaamay in waxa maanta kismaayo ka soo baxay ay daliil u yihiin inaan loo dhammayn arrinta la xiriirta maamul samaynta jubbooyinka haddii aan usoo noqdo beryahan ayaduna muxuu ahay arrinta ku saabsan gobollada laysku yidhaahdo jubbooyinka magaalada kismaayo haatan uu ka socday waayahan shirar iyo wax kala gooni ah muddo shan bilooda ayaan waxaan mar walba isku dayeynay waxa magaalada kismaayo ka socda inaan qurxinno in aan ka dhigno wax loo wada dhan yahay in aan ka dhigno wax waafaqsan dastuurkeenna in aan in laga dhigo oo loo qurxiyo wax u adeegaya dadka deegaanka degan waxaan ka digaynay in kala qaybsanaan iyo dadka qaarkiis in la riixriixa iyo aanay qurux badan ku imaanaynin maantana waxaa muuqato ifafaalihii wax badan oon ka digayna ah meesha inuu kasoo muuqdo sii kala qaybsanaan dadka qaarkiis gooni loosii kala istaago qolaba meel ay istaagto oo mushkiladu shalay meeshii ay joogtay meel kasii culus maanta ay tagto welina waxaan isleeyahay rajadu ma dhammaanin way fiicantahay waxbaa la qaban karaa ayadana waxaan doonayaa mashruuca kismaayo ka socday inaan loo dhammaynna waxaa daliil u ah waxa maanta ka soo baxay kismaayo oo ka jira daliil u ah inaan wax loo wada dhan yaho dadka deegaanku ay wada leeyihiin inaanu ahayn madaxweynaha ayaa ugu dambayntii khudbadiisa uga hadlay arrimaha la xiriira federaalisimka waxaana uu sheegay in haba yaraatee aan lagu muransanayn in dowladdu ay qaadatay nidaamka federaalisimka balse su-aasha taagani ay tahay sida dalka looga dhigi lahaa federaal waxaana uu xusay in muddada dowladdu ay jirtay oo ah mid kooban aan lagu gaari karin nidaamka federaalka qodobka kale aan doonaya asiga inaan soo qaado wuxuu yahay arrinta ku saabsan federalismka waxaan leeyahay dadka jubbooyinka degan iyo dadka soomaaliya degan guud ahaan ciddii loo sheegay dowladda federalismka diidan war saxa ma ahan soomaaliya iskuma khilaafsana arrinta federalismka constitutionkay ku taallaa isfaham siyaasadeed oo dadka soomaaliyeed gaareen waaye maanta dowladda soomaaliya wax kale iyo mashruuc kale wadata ma laha laakiin waxaan rabaa meesha boogta ah oo dadku ay ka cara mas'alada jawaab aan loo hayn oo qof walba uu ka cararay waxay tahay dalka sidee federaal looga dhigayaa mas'aladaas waaye mas'alada noo taagan oo inaan ka wada tashanno ka wada hadalna aan rabno dowladda soomaaliyana barnaamijay la timiday cad oo aan qarsoonayn oo ay doonayso dalka federaal in looga dhigo waqtiyaysan tilmaaman leh heerar kala duduwan oo midba mar la gaarayo ilaa maxaanku idhahdaa laga gaaro waxaan rabnaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed inaanay ku kabsoomin mithaallo cadcad dal kasta oo federaal noqday dib ugu noqo meeqay ku qaadatay maalintii go-aan gaareen inay federaal noqdaan iyo maalintay federaal gaareen in aan lix bilood gudahood dalka federaal uga dhignaahay macnaheedu waxay tahay fashil aan ku degdegna waayo dowladda soomaaliyana taas raalli kama ahan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho